sakariya cutubka sagaalaad kanu waa warka culus ee ereyga rabbiga oo ku saabsan dalka hadraag oo dimashikna waa meeshuu joogayo waayo nin kasta iyo qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammuba waxay indhaha ku taagayaan rabbiga xaggiisa iyo weliba xamaad oo soodinteeda ku ag taal iyo weliba turus iyo sidoon maxaa yeelay iyadu way aqli badan tahay turos waxay dhisatay qalcad oo waxay lacag u urursatay sida ciidda oo kale iyo dahab saafiya sida dhoobada jidadka dhex taal oo kale bal eeg sayidku iyada wuu hantiyi doonaa oo xooggeedana badduu ku tuuri doonaa oo dabbaa dhammayn doona ashqiloon way arki doontaa wayna cabsan doontaa oo gaasaana way arki doontaa oo aad bay u xanuunsan doontaa ciqroonna way cabsan doontaa waayo wax filashadeedii way dhammaan doontaa oo gaazaana boqorku wuu ka baabi'in doonaa ashqiloonna lama degganaan doono ashdoodna reer garac baa dhex degganaan doona oo kibirka reer falastiinna waan baabbi'in doonaa waxaan afkooda ka soo bixin doonaa dhiiggooda oo ilkahooda dhexdoodana karaahiyadoodan ka soo bixin doonaa oo iyaguna ilaahayagay dad hadhay u ahaan doonaan oo sida ugaas dalka yahuuda dhex jooga oo kale ayay ahaan doonaan oo ciqroonna waxay noqon doontaa sida reer yabuus oo gurigayga hareerihiisa waan degi doonaa inaan ciidanka ka hor joogsado inaan ninna ka dhex marin ama ku soo noqon oo mar dambena mid wax dulma iyaga ma dhex mari doono waayo haatan indhahaygaan ku arkay magaalada siyooney si weyn u reyrey magaalada yeruusalaamey qayli bal eeg boqorkaagu waa kuu imanayaa isagu waa xaq oo guul buu leeyahay waana qalbi qabow yahay oo wuxuu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed oo anigu efrayiim gaarifardood kasta waan ka baabbi'in doonaa oo yeruusalaamna faras kuma reebi doono oo qaansada dagaalkana waa la baabbi'in doonaa isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa oo dowladnimadiisuna waxay gaari doontaa bad ilaa baddeedda kale iyo tan iyo webiga iyo xataa dhulka darafyadiisa oo weliba adigana dhiiggii axdigaaga daraaddiis maxaabiistaadii waan ka soo bixiyey godkii aan biyuhu ku jirin ku noqda qalcadda maxaabiistiinna rajada lahow maantadan ayaan caddaynayaa inaan laba jibbaar idiin siinayo waayo dadka yahuuda sida qaanso baan u xoortay oo reer efrayiim sida fallaadh oo kale ayaan qaansadii u gashaday siyooney wiilashaada waan kicin doonaa gariigow iyagaan ku kicin doonaa wiilashaada oo waxaan kaaga dhigi doonaa sida seef nin xoog badanu haysto oo rabbigiinna waa lagu arki doonaa korkooda oo fallaadhihiisuna waa u soo bixi doonaan sida hilaac oo sayidka rabbiga ahu buunkuu afuufi doonaa oo wuxuu raaci doonaa dabeelo cirwareen ah ee koonfureed rabbiga ciidamada ayaa daafici doona iyaga oo way baabbi'in doonaan oo waxay ku tuman doonaan dhagaxyada wadhafka oo kamri bay cabi doonaan oo waxay u qaylin doonaan sida iyagoo sakhraansan oo waxay u buuxsami doonaan sida madiibado iyo sida rukumada meesha allabariga oo wakhtigaas ayaa rabbiga ilaahooda ahu dadkiisa badbaadin doonaa sida iyagoo idihiisa ah waayo waxay ahaan doonaan sida dhagxan qaali ah oo taaj ku jira oo dalkiisa ka kor dhalaalaya barwaaqadiisu badanaa oo quruxdiisu weynaan badanaa barbaarada hadhuudh baa barwaaqayn doona gabdhahana kamri cusub baa barwaaqayn doona